الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد باب التغليظ في من لا يؤدي زكاة ماله قال مسلم رحمه الله وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني من الثامنة عن زيد بن أسلم العدوي من الثالثة أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب مجره نن لذهب ولا فضة ينن لفضة لا يؤدي منها حقها لبدا ضمير waxay u laabanayeen fidada dambe laa yu-addi aan gudanaynin minhaa fidadaas xaqahaa xaqeedii aan ka gudanayn xuquuqdii lagu lahay aan bixinayn dahabkuna waa lama ilaa hadduu bixi waayo idaa kaana yowmu lqiyaamati markii yowmu lqiyaama uu dhaco sufixat lahu saxaa'ifa safaa'ixa sufixat lahu safaa'ixa min naar waxaa loo soo jeexjeexayaa lahu qofkaas aan bixinayn sakada safaa'ixu jeexjeexyaalo oo looxoo kale ah oo min naari naar ah ayaa loo soo joxjeexahaya safaa'ixa waa la nasbi karaa naagulfaacilkii markaa wuxuu noqonayaa jaarumajruur waana la rafci karaa isagaa markaas noqonaya jaarumajruurkii ee waxaan leeyahay naagulfaacilkii sufixat lahu safaa'ixa aw safaa'ixu labada waa la dhihi karaa oo min naari naar ah fa uxmiya calayha waa la kululaynayaa fii naari jahannama naartii jahanama lagu soo kululaynaya fa yukwaa biha waxaa lagu gubahayaa janbuhu dhinaciisa iyo wa jabiinuhu dhafoorkiisa iyo wa dahruhu duudkiisa lagu gubahaya mar dhinaca looga dhejin mar duudkaa looga jin mar wejigaa looga dhejin kullamaa baradat mar kasta oo ay safaa'ixdaasu qabowdo uciidat lahu waxaa loogu celinayaa ninkiyaa loo soo celinhayaa fii yowmin maalin kaana miqdaaruhu uu dhan yahay miqdaarkiisu khamsiina alfa sana konton kun oo sannadood uu dhan yahay xataa yuqdaa bayna alcibaadi ilaa laga kala xukmiyo addoommaha dhexdooda fa yaraa markaa wuxuu arkahayaa ninkaas sabiilahu wadadiisa imaa ila aljannati inay jannada noqoto wa imaa ila annaar ama naarta ay noqoto qofka sidaas loo cuquubaynhayaa hadduu muslim yahay wuxuu isleeyahay jannada ma un lagu geeyo cadaabkaana lagaa saaro hadduu kaafir yahana wuxuu isleeyahay maa naarta lagu geeyo oo kan lagaa saaro waxay la tahay kan in uu naarta ka daran yahay hadduu muslim yahana wuxuu isleeyahay maa naarta lagu geeyo oo lagu soo cuquubeeyo oo kadibna lagaa soo bixiyo marka qofka dhahahaya ama u malaynahaya waddadiisu inay naarta tahay muslimna waa noqon karaa gaalna waa noqon karaa qiila yaa rasuul allah kaasu waa dahabka iyo fidada cuquubadeedii qofkii aan bixinin sakadoodii falibil geela ka warran baa lagu yidhi qaala walaa saaxibi ibilin ma jiro nin geelle laa yu-addii minha aan ka gudaynin geelaas xaqahaa xaqeydii wa min xaqihaa waxaana ka mida xaqeeda xalabuhaa yowma wirdihaa maalintii ay soo arooraysay in la liso oo loo liso fuqarada ceelka imaanaysa xaqa lagu leeyahay ayay ka mid taha taas ilaa idaa kaana haddii ninkaas uu bixi waayo sakadooda iyo xaqooda idaa kaana yowmu lqiyaamati markii yowmulqiyaama uu dhaco budixa lahaa waxaa loo ridahayaa ninkaas biqaacin qarqarin budixa lahaa yani ibilkii geeliyaa ninkaas loo ridahayaa dhulkaa loogu tuurahaya ama xabadka ha loo dhigo ama dhabarka ha loo dhigo biqaacin dhul bannaan qarqarin eh sinan baa loogu tuurahaya laa yafqidu awfara min maa kaanat markii ay ugu badneedna iyadoo ah markii geeliisu ugu badnay laa yafqidu minhaa fasiilan waaxidan ka weyn maayo ninku geeliisa qurbac yar oo hooyadiisa laga jara ka weyn maayo kulli meeshay diyaar ku yihiin tata'uhu biakhfaafiha waxay kula istaagaysaa cagaheeda wa tacaduhu biafwaahiha waxay ku qaniinaysaa afafkeeda kullamaa mara calayhi uulaaha mar kasta oo qaybtii ugu horraysay ay soo marto rudda calayhi ukhraaha waxaa lagu soo celinhayaa qaybtii dambe mar kasta oo qaybtii hore ay kor marto oo ay ku doodiso oo ay qaniyeyso waxaa lagu soo celinayaa qaybtii u dambeyday wuxuu leeyahay alimaamu nawowi qowluhu sala allahu calayhi wasalam kullamaa mara calayhi uulaaha rudda calayhi ukhraaha haakada huwa fi jamiici alusuul fi hada almowdic nusakda muslim saasaa ku taalo qaala alqaadi ciyaad qaaluu hada tagyiirun watasxiif lafdigaas tasxiif baa ku jira وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر من رواية سهيل عن أبيه لفظigaas noo imaan doona marka marka waxa weeyaan kulamaa mara calayhi ukhraaha qaybtii u dambeyday markay soo dhaafto rudda calayhi ulaaha qaybtii ugu horraysaa lagu soo celinaya mise lafdigaasaa noo imaan doona wuxuu leeyahy marka lafdigan hadda horteena yaalla khalal baa ku jira laakiin lafdiga noo imaan doona ayaa sax ah saasaana ku taala lafdiga noo imaan doona markii qaybta u horeyda qaybta u dambeyda ay kor marto ay ka dhammaato maxaa lagu soo celinayaa qaybtii ugu soo horreyday weligii saasuu ku jiraya marka fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana bacduulculamaa baa waxay dhaheen lafdiga horteenna yaalla mumkin in la tasxiixiyo macnihiisuna uu noqdo saxiix oo waa sidee waxay dhaheen kullamaa mara calayhi uulaha qaybta ugu horraysa markii ay ka dhammaato rudda calayhi ukhraaha qaybta u dambaysay aa lagu celinaa gadaal gadaalaa loogu celinaa misan mumkin saasna waa dhici karta saas haddii loo fasiro mumkin fii yowmin maalin kaana miqdaaruhu miqdaarkiisu uu yahay hamsiina alfa sana xataa yuqdaa bayna alcibaad ilaa lakala ka saaro addoommaha fayaraa sabiilahu ama fa yuraa sabiilahu waxaa la arkahayaa waddadiisu inay ku habboonaa lahayd imaa ila aljannati in jannada la geeyo wa imaa ila annaar qiila yaa rasuula allahi faalbaqaru waalghanam ka waran lo-da iyo ariga qaala walaa saaxibi baqarin walaa hanam ma jiro nin leh lo amase leh ari laa yu-addii minhaa xaqaha aan ka gudaynin xaqeydii ilaa idaa kaana yowmu alqiyaamati markii ma qiyaamaha uu noqdo uu dhaco butixa laha waxaa loo tuurahayaa biqaacin bannaan qarqarin ee sinan laa yafqidu minha ka weyn maayo shay-an wax uu ka weynaayo lama arko lo-diisii oo dhan markii ay ugu badneed baa u diyaarsan ama arigiisi laysa fiihaa caqsaa'u lo-da kuma jiro mid gees laabanu geesihiisu mid kasta waa soo taagan yihiin walaa jalxaa'u ama mid garoon kuma jiro kulli geesay leeyihin walaa cadbaa'u amase mid gees laga jabiyey kuma jirto geesahoodu waa dhammaystiran yihin tantixuhu biquruunihaa waxay ku hertinaysaa geesaheeda wa tata'uhu biadlaafihaa waxayna kula istaagaysaa qoobabkeeda arrinkaas waa yowm alqiyaama cuquubaadka yowmu alqiyaama ama barsakha dhaca wax tusaale u ah ayaa adduunyada marmar ka dhaca waxaa la ii sheegay nin soomaali ah magaciisa la ii sheegay oo tuulo soomaalida un dhulalka ay degto ka mida degan yaa laga kari waayay ariga inuu sakada ka bixiyo argiisii baa bata marka kun buu gaadhay meel baadiye ah oo arigu aad u jecel yahay wuu ku hayaa maalintii dambe baa waxaa la yidhi arigiibuu wuxuu u gubay qabab ha la yidhaahdo oo biyo xoogaa ay ka cabto ay ka cabo arigu qabadii markuu u gubay oo arigii uu qabadii ku soo yaacay oo uu cunay qabadii oo uu dhergay wuu iswaar ka qabta ninkii kun neef oo ari ah baa mid walba gees la soo aaday markaas buu dhaawac noqday maradii uu duubsanaa bay qaybo kale intay qabteen oo qaniyeena jaxjaxeen markaasuu cararay markaasuu kunkii neef uu ka daba yaacay isagoo naf ah ayuu cid u tegey war iga reeba war iga reeba war iga reeba markaas baa la yidhi war dhulkaa isdhig dhulkaa uu isdhigay kebadaa la kor saara bay markaasuu arigii soo isa istaagay hortiisa wuxuu fiirinaa mar in uu soo baxo ciddii baa marka arigii weerartay waa cayrisay bannaankay u saartay waa maxay baa la yidhi waxa kugu dhacay maa qaad hoogaa dad un wax fahamsanay ah inay zakada ariga ma bixidaa maya arigaa ku day maayo ilaa zakadiisa aad bixdaan subxaan allah tantixuhu biquruunihaa waxay ku hertinaysaa geesaheeda wa tata'uhu biadlaafihaa waxayna kula istaagaysaa qoobabkeeda kulamaa mara calayhi uulaaha mar kasta oo qeybta ugu horreyda ay soo marto rudda calayhi ukhraaha qaybtii u dambeyday ayaa lagu soo celinayaa lafdigaa sharxiisa waan soo marnay hadda fa yaraa sabiilahu imaa ila aljannati wa imaa ila annaar wuxuu arkahayaa markaa waddadiisu inay tahay jannada ama naarta qiila yaa rasuula allah falkhayl fardaha ka waran qaala alkhaylu halaaatun farduhu waa saddex hiya lirajulin wisrun hiya fardihii lirajulin nin wisrun waa dembi nin dembiyay u yihiin wa hiya iyadu lirajulin nin kalena sitrun astur bay u yihiin wa hiya farduhuna lirajulin nin ajrun bay u yihiin fa ama allatii wuxuu leeyahay nawowi haakadaa huwa fii akthari nusaq allatii wawaqaca fii bacdiha alladii wahuwa awdax wa adhar falladii ninkaa loola jeedaa marka saasaa wanaagsan falladii ninkii hiya iyadu farduhu ay lahu wisrun u ahaayeen farajulu nin waaye calaa xadfi mudaaf waaye fa khaylu rajulin nin fardihii weeyaan rabadahaa xiray riyaa'an istustus iyo wa fakhran faan iyo wa niwaa'an codol cadowtinimo uu muslim u qabo ayuu u diyaariyey calaa ahli lislaam dadka muslimiinta ah cadaawad uu u qabo ayuu u diyaariyey fa hiya lahu wisru iyadu ninkaas waxay u tahay dembi wa ama alatii hiya lahu sitrun wa ama aladii sidii oo kale waay lafdigaasaa munaasib ah in alladii wa ama aladii hiya lahu sitrun ninka ay iyadu u tahay asturka fa rajulun rabatahaa waa nin xiray fii sabiili اllah waddada ilaahay ku xiray ayib waddada ilaahay ku xiray marka hadda jihaadkii loolama jeedee waxaa loola jeedaa nin uun wanaag u isticmaalo waayo wanaag u isticmaalo bacdu riwaayaat ay leeyihiin waa ku deeqtoon yahay waana uga kaaftoomaa su-aasha dadka hadaa fii sabiili اllah aydan ayb farajulun rabatahaa fii sabiili اllah uma kadibna lam yansa ma hilmaamin xaqa allaahi xaqa allah uu ku leeyahay fii duhuurihaa duudkooda uu ku leeyahay xaqa ilaahay uu ku leeyahay duudkooda waa bixiyaa suu ku bixiyaa haddii loo baahdo faras lab oo faras dhadig booda waa inuu bixiya walaa riqaabihaa qoorteeda xaqa uu ilaahay ku leeyahana ma hilmaamin oo waa daryeela waaye farda xuquuqdooduu bixiyaa si wanaagsan uu u calfiyaa si wanaagsan ayuu u maamulaa waaye fahiya lahu sitru ninkaas waxay u tahay astur wa ama alatii hiya lahu ajrun ama waama aladii hiya lahu ajrun ninka ay iyadu ajriga u tahana farajulun rabatahaa waa nin xiray fii sabiililah waddada ilaahay ku xiray ee jihaad buu u talagala marka liahli اlislaam ayuuna u xiray fii marjin wa rawdatin dhul daaq leh oo daaq wanaagsan ayuu ku xiray beero daaq wanaagsan ama dhul daaq wanaagsan famaa akalat min dalika almarji aw alrawdati min shayin wax allaale wixii ay ka cunto beertaas ama dhulkaas daaqsimaha wanaagsan leh oo shay ah uu cuno faras ilaa hadduu cuno kutiba lahu ninkaa waxaa loo qorahayaa bicadada maa akalat wixii ay cuntay tiradooda oo ah xasanaatun xasanaat wixii ay cuntay oo ay daaqday ah xasanaad alla uga dhigahayaa wax kastoo ay cuntay wa kutiba lahu waxaa loo qorahayaa cadada arwaafiha wa awbaaliha xasanaatun waxaa loo qorahayaa digooyinkoodii iyo kaadiyaalkoodii tiradooda oo ah xasanaad baa loo qorahaya walaa taqtacu tiwalahaa ma goyso hoggaankeeda ama xariggaa qoorta loogu xiray fastannat ma orodo sharafan aw sharafayni taag ama laba taag ma orodo intay xarigii goosatay ilaa kataba allaahu lahu ilaa wuxuu u qorahaya allah lahu ninka iska leh cadada aahaarihaa raadkeedii tiradiisi wa arwaasihaa iyo digooyinkoodii xasanaatin ah walaa mara bihaa saaxibuhaa lama soo maro saaxiibkeeda ama ninka iska luhu calaa nahrin webi fa sharibat minhu kama cabto walaa yuriidu an yasqiiha mana doonaynin inuu waraabiyo ee hadduu doonayo waa kasii daran tahay kasii ajir badan tahay ee isagoo doonayn bay webigii dhacday oo cabtay ilaa kataba allaahu lahu ilaa wuxuu u qoraya allah cadada maa sharibat xasanaat wixii ay cabtay tiradooda oo xasanaad ah qiila yaa rasuula allah falxumur dameeraha ka waran iyaga qaala maa unzila calaya fi lxumuri shay-un layguma soo dejin aniga korkayga dameeraha shay ilaa hadihi alaaya aayaddan maahe alfaadatu ee keligeed ah aljaamicatu ee jamciday khayr iyo shar oo dhan waa maxay faman yacmal ninkii sameeya midqaala daratin dhuuracsa wax la miisaan eg oo khayran khayr ah yarahu waman yacmal midqaala daratin sharan yarahu cumuumkaas aayaduu nebigu geliyey marka dameerihii wixii ku saabsanaay cumuumka aayadduu geliyey culummadu waxay leeyihiin marka waxa uu tusinayaa lafdigaasu nebigu inuu isticmaali jiray siiqada cumuumka cumuumkeeda inuu isticmaalayo faman yacmal dameer kuma jiro laakiin cumuumka aayadda ama lafdiga ayaa dameer soo hoosgelaya ama keyrkii soo hoosgelaya ayib kuwaan horena kuwaan hore waxyi waayo ayib qur-aanka may ku jiraan kuwaan hore uu ka warramay maya kuma jiraan laakiin waa waxyi ah sunno oo loo waxyooda waayo laakiin dameeraha waxyi gaara lagama siin laakiin cumuumka aayadday ku jiraan waxadaanii yuunus bn cabdilacla asadafي yuunus bn cabdilacla bni maysarata asadafي min alcaashira قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد المدني من الصابعة عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة إلى آخره غير أنه قال فاعل كذواي ها هشام بن سعد غير أنه قال ما من صاحب إبل مجرن قيله لا يؤدي حقها حقها بحنين ثم ولم يقل منها حقها موصلين wadakara wuxuu sheegay hishaam ibnu sacdin fiihi xadiidka laa yafqidu minha fasiilan waaxidan ka weyn maayo geeliisa qurbac yar oo hooyadii laga gooyey wa qaala yukbaa bihaa waxaa looga gubahayaa jambaahu labadiisa dhinac wa jabhatuhu wejigiisa iyo wadahrahu duudkiisa looga guba bacdu ahlilcilmi baa waxay dhaheen saddexdan maxaa keenay waxay dhaheen marka ugu horeysa wejiguu ka leexinaya qofka xaq weydiiya wejigu haye hadduu mar kale weydiiyona waaba kasii jeesanaya dhinacu xijinayo hadduu su-aashii ku badiyona waa ka istaagaa dhabarku xijiyey fa yukwaa biha jambaahu wa jabhatuhu wa dahruhu وحدثني محمد بن عبد العلق محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب الأموي من العاشرة قال حدثنا عبد العزيز بن المختار الدباغ البصري من السابعة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح من السادسة عن أبيه أبو صالح الصمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز مجرى نل كي لا يؤدي زكاته أوسا بحين زكاديس إلا أحمي عليه كنز قاس إياه لسوق لينا في نار جهنم أيها لسوق لينا فيجعل وحا لقد هي صفائح فيجعل safaaixu ayaa laga dhigahayaa kansigiisii jaxjaxyaal fayukwaa biha waxaa lagu gubahayaa jambaahu labadiisa dhina wa jabiinuhu dhafoorkiisa xataa yaxkuma allaahu bayna cibaadihi ilaa uu kala saaro allaahu addoomihiisa dhexdooda fii yowmin maalin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana uma yaraa sabiilahu ima ila aljannati wa ima ila annaar وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت مركا يقبضنا تستن عليه ويكدر درنيسها كلما مضى عليه أخراها مركز وقيبتي قدام بيد أي سوكر مرتو ردت عليه أولاها قيبتي أهر ريسي ألوسو علن هيا حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم مجرن قيل أعرله لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاء قرقر كأوفر ما كان فتطوه بأضلافها وهي كل استاقي سقوبك طيب بني آذن كعكتي سواح ليرا قدم قيلنا خف أرقى iyo lo-da iyo deeradana waxaa la yidhaahdaa dilfi jamcuna waa adlaaf fardaha iyo dameeraha iyo baqlahana waxaa la yidhaahdaa xaafir saasay carabta ugu kala duwan yihi fatatawhu biadlaafiha laakiin annaka waa noo wada qoobab soo maaha kulli qoobab waay watanixuhu biquruuniha waxayna ku hirtinaysaa geesaheeda laysa fiiha caqsaau ma ku jiro mid geed islaaban walaa jalxaa'uhu mid garoon walaa kulamaa madaa calayhi ukhraaha mar kasta oo qaybtii u dambayda ay kor marto ruddat calayhi uulaha qaybtii u horraysayaa lagu soo celinaya xataa yaxkuma allahu bayna cibaadihi fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana mima tacuduuna waxaad tirinaysiin ka mid a uma yaraa sabiilahu wuxuu arkaya wadadiisa ima ila aljannati waima ila annaar qaala suhaylu walaa adri adakara albaqara am laa ma garanayuu yidhi ma wuxuu sheegay lo mise ma sheegin uu suhayl yidhi ayb riwaayadii ka horreysay riwaayada suhayl yaa iska lahaa yaa iska lahaa zayd ibnu aslam zayd ibnu aslam baa iska lahay zayd ibnu aslam riwaayadii marka ma ku jirtay lo- waa ku jirta yay ka hoos baxda marka lo-du suhaylay ka hoos baxda kali laakiin saaxiibkiis oo zayd ibnu aslama u ahayaa lo-du qaala suhaylu walaa adri adakara albaqara am laa qaaluu falkhaylu yaa rasuul allah qaala alkhaylu fii nawaasiihaa waxaa ku xiran foodaheeda أو قال الخيل فردها معقود في نواصيها وحا كحرا فوذهذا يعني خير بكحرا قال سهيل أنا أشك سهيل حديث كوا سبوغه أصبح سيه قال سهيل أنا أشك وشك سنة النبي موح يري الخيل في نواصيها مساء الخيل معقود في نواصيها فرق يقول لها يا لبيد المركب حيتها macquudun oo ah mutacalaqi mutacalaqiyuu bannaanka soo saara mar marna waa xadfay alkhayru khayr ayaa ku jira ama ku xiran ilaa yowmi alqiyaamati alkhaylu halaaa farduhu saddex waaye fa hiya lirajulin ajrun waan soo marna waxaas walirajulin sitrun walirajulin wisrun faama alatii hiya lahu ajrun faالrajulu yatakiduha fii sabiili lah waddada ilaahay buu u samaystay wayuciduhaa lah waddada ilaahay ayuuna u diyaariyey falaa tuqayibu shay-an fii buطuuniha kuma rido shay caloosheeda caloolaheeda ilaa kataba allahu lahu ajran ilaahay wuxuu ugu qorahyaa ajar walow racaaha fii marjin haddii uu ku daajiyo meel daaq leh maa akalat min shayin ma cunto waxba ilaa kataba allahu lahu biha ajran ilaa ilaahay wuxuu ugu qorahyaa ajar walow saqaaha min nahrin hadduu ka waraabiyo webi kaana lahu waxaa u sugnaanaya ninkaas bikulli qatratin dhibic kasta tuqayibuhaa fii butuuniha ee ay ku tuurto ama ay ku rido caloolaheeda ajrun baa ugu sugnaanaya xataa dakara alajra fii abwaaliha wa arwaasiha ilaa uu ka sheegay nebigu kaadiyaalkoodii iyo digooyinkoodii walow istannat sharafan aw sharafayni kutiba lahu bikulli khadwatin takhtuuha ajru haddii ay orado hal taag ama laba taag waxaa loo qorahayaa khadwo kasta oo ay tallaabsatay ajrun wa ama aladii hiya lahu sitrun farajulu yatakhiduhaa takaruman wa tajamulan inuu isku karaameeyo oo isku qurxiyo isagana fii sabiili illah waaye lan lafdigan wuxuu fasirahayaa fii sabiili illaahi kale laba sabiiliaan soo marnay walaa yansaa xaqa duhuuriha wa butuuniha mana hilmaamahayo duudkeeda iyo caloosheeda duudadkeeda iyo caloolaheeda xaqeed fii cusrihaa culayskiisa ama culayskeeda wa yusriha iyo fudeedkeeda ma hilmaamahayo oo duudkeedana waa inuu bixiyaa markii la rabo in la fuulo oo qof uu meel ku gaaro buduunteedana wixii ay dhasho waa inuu wax ka bixiya wax ka sadaqeeya wa ama aladii hiya calayhi wisrun ninka ay wisriga ku tahana faaladii yatakhiduhaa asharan waa kibir wa bataran waa kibir wa badakhan waa isla weyni wa riyaaa annaasi dadka istuskiisa fadaaka aladii hiya calayhi wisrun kaas waa midka ay dembiga ku tahay qaluu falxumur yaa rasuul allah dameerahana qaala maa anzla allahu calaya fiiha shaya ila hadihi alaayat aljaamicat alfaadatu faman yacmal miqaala daratin khayran yarah wman yacmal miqaala daratin sharan yarah xadaana qutaybat bnu saciid qaala xadaana cabdulcaziiz bnu moxamed bnu cubayd adaraawardi yani daraawardi can suhayl bn abi saalix bihada isnaad wasaaqa alxadiid wasaaqa faacilkeedu waayo cabdulcaiiz وxadaثnii mحamed بn cabdالlah بn baزيc albصrي min الcاaشhirة qaala xadaثna يزيid بn زubaycin abu mعaawiyaة الbصrي min الثaminة qaala xadaثna rwx بn qاsim التmimi albصrي min الساadiسaةi qaala xadaثna سhayl بn abi صاlح bhada الإsnaad wqaala badla caqصa caطbا mid gees jaban waa isku mid ayb wqaala fayukwa biha waxaa lagu gubahayaa janbuhu wadahruhu walam yadkur jabiinahu ma sheeginin wejigiisa qaala akhbaranii haaruun bnu saciid alayli qaala xadaana bnu wahbin qaala akhbaranii camr bnu xaaris bnu yacquub almisri min asaabica ana bukayr bukayr bn cabdillahi min alashaj min alkhaamisa xadaثahu can dakwaan abu saalix asamaan can abi hurayrata can rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalama أنه qاaل إdا lm يؤdi الmرء hadii uusan gudanin qofku xaq اللahi أو qاaل الصدقة في إblhi وsاq الxadيiثa faacilkeedu waayo bukayr وsaaqa bukayr الxadيiث بنحو xadيiثi سhayl عن أbيه dakwaan kulligood waa ka wada wariyeen marka سhayl can dakwaan iyo bukayr can dakwaan waay xadaثna إسحاq بن إبراهيم qال أخبرna عبدالرزاq qال وxadaثnii مxamed بن رافع واللفظ lah qال xadaثna عبدالرزاq qال أخبرna بن جurayج qال أخبرnي أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله وهو مqلa جابر بن عبد الله الأنصاaرية يقول سمعت رsuuل الlahi صل سلم يقول ma min صاaحiبi إبلin ma jiro nin geel leh laa yfعل فيha حaqha aan ku samaynin geeliisa xaqiisa ilaa jaءat yowma alqiyaamati ilaa way imaanaysaa geeliisu yowma alqiyaama akara maa kaanat qadu intii ugu horeysay oo ay ugu badneed wa qucida lahaa waxaana loo fadhiisinhayaa ninkii geelii biqaa'in qarqarin dhul fidsan ayaa loo fadhiisinhayaa tastanu calayhi waxay kula durdurinaysaa biqawaa'imihaa lugaheedii wa akhfaafihaa iyo cagaheedii walaa saaxibi baqarin ma jiro nin lo' leh laa yafcalu fiiha xaqaha ilaa jaaءat yowma alqiyaamati akara maa kaanat markay ugu badneed waqacada laha wuuna u fadhiisanayaa ninkii biqaa'in qarqarin dhul bannaan oo sinan tantixuhu biquruuniha waxay ku hertinaysaa geesaheedii watatawhu biqawaa'imiha waxayna kula istaagaysaa lugaheedii walaa saaxibi qanamin ma jiro nin ari leh laa yafcalu fiiha xaqaha ilaa jaaءat yowma alqiyaamati akara maa kaanat markay ugu badneed waqucida laha biqaa'in qarqarin waxaana loo fadhiisinhayaa dhul sinan tantixuhu biquruuniha watada'uhu biadlaafiha laysa fiiha jammaa kuma jirto arigaa kuma jiro mid garoonu walaa munkasirun qarnaha iyo mid uu jaban yahay geeskeedu walaa saaxibi kanzin kanziga waxaa loo jeeda markaa lacagaha dahabka iyo fidada ama lacagaha kaleeto laa yafcalu fiiha xaqahu aan ku samaynayna xaqiisii ilaa jaaءa kanzuhu yowma alqiyaamati kanzigiisii ayaa yowma alqiyaama imaanaya shujaacan aqrac isagoo ah abeeso bidaar leh yacni bidaar waxay u yaalatay suntigaa ka badatay madaxooda bay dheh midaan bidaar layn meel arka tin leh midhaa tin ma waa leeyihiin laakiin markii ay da-du noqoto oo suntu ka badata ayaa tintu ka duulaysa faati yatbachu wuu raachayaa marka ninkiibuu raacaya faatixan fahu isagoo afka furtay faidaa ataahu markii u yimaado ninkii fara minhu uu ka carar fayunaadiihi wuu u naadin khud kanzaka aladii khaba'tahu qaado kanziga aada qarsatay kanzigana yaa waayo waa abeesada qudheedo kanziga waa aniga waayo hay kanzigii aada qarsatay qaado ha ka ordin fa ana qaniyun canhu anuu ma doonayo kanzigaas isagaa iska warramahaya kanzigiina isagaa ah abeesadu yan anuu dooni maayo kanziga yani asagiyaa laba qof iska dhigay wuxuuna waa isla asagii isagaa laba iska dhigahay kanzigaas anuu dooni maayo ee qaado faidaa ra'aa an laa budda minhu markii uu arko laga maarmaan inay tahay inuu kanzigiisi qaato salaka yadahu fii fiihi gacanta ayuu afka u gelinahay marka wuxuu isleeyahay bal madaxa iyo dhulalka kale aad kala fakatide bal gacanta afka u geli mustacaan fayaqdamuhaa wuu calalinayaa qadma alfaxli sida awrku waxa uu afka geliyo uu u calaliyo ayuu shujaac ayuu u calalinhayaa ayib qaala abu zubayr samictu cubayda bna cumayr bni qataadata allaythi wulida fii axadi nabi sal slm yaquulu hada alqowl yaquulu hada alqowl meesha ishkaal yaraa ku jira qaala abu zubayr xadiidkii waa dhammaaday isagaana wariyay abu zubayr xadiidka wuxuuna ka wariyey jaabir intaas lasoo maray si toos ah oo mutasil ah oo marfuucah uu zubayr uu uga wariyey jaabir abu zubayr ayb qaybtan dambe marka hoogaa waxbuu geliyey qaala abu zubayr samictu cubayda bna cumayr yaquulu hada alqowl qowlkan waa maxaa marka wuxuu leeyahay waxaan maqlay cubayd ibnu cumayr yaquulu hada alqowl qowlkan ku hadlayo muxuu yahay qowlkaas sheekh alharari oo muslimka sharxa bacd likhwaan inay haystaana dhici karta wuxuu leeyahay qowlkan uu ishaarahayo abu zubayr waa lafdiga lasoo dhaafay hadda oo ah fayaqdamuhaa qadma alfaxli saasuu u sharxay waana khalad khata wey hadalka uu ishaarahay abu zubayr ma aha kii lasoo dhaafay waa intan dambe oo imaan doonta oo xadiidka daba socota ayb uma sa'alnaa jaabira bna cabdillaah kadib waxaan weydiinay jaabira bna cabdillaahi can daalika arrinkaas uu abu zubayr abu zubayr baa wuxuu leeyahay arrinkaas cubayd ibnu cumayr aan ka maqlay ayaan jaabir weydiiyey faqaala midla qowli cubaydin jaabirna wuxuu ii sheegay qowlkii cubayd oo kale u ii sheegay ayb وqاaل أbu الزbayr wuxuu leeyahay abu زbayr samictu cubayda بna cmayr waxaan maqlay cubayd بna cmayr yaquul qaala rajulu yaa rasuula الlah nin baa wuxuu yidhi yaa rasuul الlah maa xaqu اlbil geela xaqiisu waa maxay qaala xalabuhaa calى اlmaaءi in lagu liso biyaha korkooda markii caalasha la geeyo ama waraha wa icaaraةu dalwiha iyo dalowga lagu waraabinayo in la caariyeeyo dadka aan haysan wa icaaratu faxliha iyo ratigeeda in loo caariyeeyo qofkaan rati haysan wa maniixatuhaa iyo maniixadooda yacni maalkeeda in la bixiyo ninkii aan geel uu maalo haysan ee nin geel badan oo dhalay haysta inuu qaybo ka mida siiyo uu soo maalo wa xamlun calayha fii sabiili illah iyo haddii loo baahdo wadda ilaahay in geelan lagu raro inuu ogolaado in lagu raro intaas weeyaan marka inta uu ishaarahayo abu zubayr oo uu leeyahay cubayd ibnu cumayr baan maqlay oo hadalkaas ku hadlahay hadalkaas waa maxay waa riwaayadan cubayd ibnu cumayr uu leeyahay qaala rajulun yaa rasuul allah ayib markaasuu abu zubayr wuxuu leeyahay waxaan weydiiyey hadalka cubayd ibnu cumayr aan ka maqlay jaabir ibnu cabdillaah intoo kaluna ii sheegu ayib alxaafid alciraaqi abulfadli raximah llah isagana meeshaan xoogaa hadal buu ka sheegay aan munaasib ahayn wuxuu leeyahay intan dambe xadiidka waa mursal uu yidhi oo suu mursal ku yahay cubayd ibnu cumayr waa taabici wuxuuna ka warramahayaa nin iyo nebiga hadal dhex maray suuradaasu marka maxay tahay mursal soo maha ya laakiin dhinacaas wuu fiiriyey abulfadli alciraaqi dhinacaas haddii la fiiriyo mursal waaye laakiin abu zubayr wuxuu leeyahay sa'alnaa jaabira bna cabdillaahi can dalika faqaala midla qowli cubayd qaybtaana marfuuca oo mutasilna ah marka haddii qaybo ay tahay mursal xadiidka riwaayo kaluu leeyahay marka oo ah mutasil marfuuc oo abu zubayr uu ka wariyey jaabira bna cabdillah idan marka riwaayo hadday mursal tahay mid kale oo mutasilaha taalla marka marka hadalka abulfadl alciraaqi fii طarxi tahriib wuu leeyahay marka xadiidka qaybtan dambe waa mursal hal riwaayuu fiiriyey marka ee riwaayada kale hadduu fiiri lahay oo uu leeyahay abu zubayr uma sa'alnaa jaabira bna cabdillaahi can dalika faqaala midl qowli cubayd intaasuuna fiirin abulfadl alciraaqi markaasuu yidhi xadiid qaybtan dambe waa mursal xdثna محمد بن عبد الله بن نمyر qال xdثna أbي cبداللahi بن نمyر qال xdثna عبدالملك عن أbي الزبير cبدالملك بن أbي سليمان مyسرة أبو محمد الكوفي من الخامسة عن أbي الزبير عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى اه عليه وسلم qال mا min صاaحب إبلi ma jiro nin geel leh وalaa bqrin nin lo leh وalaa غنمin nin ari leh laa يؤdي حqha xaqooda aan bixinayn ilaa uqcida lahaa ilaa waa loo fariisinhayaa lahaa xayawaanaadkaasoo loo fariisinaa ninkii yowma alqiyaamati biqaa'in qarqarin tata'uhu daatu dilfi bidilfiha midii qooble qoobkeedii kula istaagi wa tantixuhu daatu lquruuni biqarniha midii geeslana geeskeeday ku ridi laysa yowmaidin fiiha jammaa midaan geesa lahayn oo garoon kuma jirto maalintaas walaa maksuuratu lqarni mid gees jaban kuma jirto qulnaa yaa rasuul allah wmaa xaquha xaqeedu waa maxay qaala iطraaqu faxliha awrkeeda in la caariyeeyo qofkii u baahan waayo si uu u abaahiyo geela dadka kaleeto wa icaaratu dalwiha dalowgeeda in la caariyeeyo wa maniixatuha iyo maniixadeeda in la bixiyo maniixadeeda wa xalabuha cala almaa iyo in lagu liso biyaha wa xamlun calayha fii sabiili lah waddada ilaahay in lagu qaado walaa min saaxibi maalin maal saaxiibkiis ma jiro maalkaasna waa maxay waa dahabkii fadiya lacagihii laa yu-addii zakaataha aan gudanayn sakadiisa ilaa taxarawala yowma alqiyaamati ilaa wuxuu isu bedelhayaa maalkaasu shujaacan aqrac yatbacu saaxibahu wuxuuna raacayaa qofkii iska lahay xayu maa dahaba meeshii uu ula baxo dahaba wa huwa yafiru minhu isagoo ka cararahay wa yuqaalu waxaana lagu leeyahay haadaa maaluka kan waa maalkaadii alladii kunta tabkhalu bihi aad ku bakhiilaysay waayo faidaa ra'aa annahu laa budda minhu hadduu arko laga maarmaan inay tahay inuu maalkiisii qaato adkhala yadahu fii fiihi shujaacii ayuu gacantiisa afka u gelinayaa fajacala yaqdamuhaa shujaacii ama abeesadii marka wuxuu gudagalay in uu ruugo kama yaqdamu alfaxlu sida uu awrku wax u rogo xadiiskaana ku darayna baabu اlamri biirdaaءi اlmusadiqi قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز عبد, الوا... عبد الواحد بن زياد العبدي من الثامنة قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل راشد السلمي من الخامسة قال حدثنا عبد الرحمن ابن هلال العبسي من الثالثة عن جابر بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب وحا يمد نمن غير بادية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوي ماذا فقالوا إن أناسا ضد ومن المصدقين كوى زكوات أرورنا يكمد يأتوننا وينو إيمانا يان فيظلموننا وين ظلمنا يان nebigu wuxuu diri jiray markii sanadka la gaaro dad sucaad ah oo zakawaadka ka soo aruuriya dadka baadiyaha qaala faqaala rasuulu llahi sal ly slam arduu musadiqiikum raaligeliya buu yidhi kuwa sakada idinka aruurinaya insha allah idinku xadgudbi maayaan raaligeliya waxay raalli ku yihiin usoo dhiiba qaala jariirun maa sadara cannii musadiqun igama soo laaban buu leeyahay jariir ibnu cabdillaahi aniga igama soo laaban musadiqun mid zaka aruuriya mud samictu hada min rasuuli llahi sal slam markii aan ka maqlay arrinkan rasuulka laga soo bilaabo ilaa huwa raadin canii ilaa raadi uga yahay wax uu raalli ku yahay ayaan usoo dhiiba xadaثna abu bakr بn abi shaybata qaala xadaثna cabdالraxiim ibnu sulaymaan abu cali alashal min ahaamina قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال وحدثنا إسحاق إسحاق الحنظلي قال أخبرنا أبو أسامة أحمد بن أسامة كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحوه والله أعلم صلى الله عليه وسلم